boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta oo arbaca ah waxay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareerayeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka digey in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso afar boqol ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo jawar maxamed ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare abiy axmed oo sannadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel jawar maxamed oo haysta baasboor maraykana ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee oromiya media network oo kula baraha facebooka taageerayaal ka badan hal milyan oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax booliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay waxaana goobjoogo uu u sheegay royters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan goobjoogahaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga jawar laakiin uu talaadadii shalay abiy axmed oo ka hadlayay baarlamanka uu ka digey in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor etoobiya ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana halkan ayay joogaan marka dhibaato ay timaadana ma joogaan waxaan isku daynay inaannu dul qaadanno laakiin haddii tani ay boqnogoynayso nabadda iyo jiritaanka etoobiya haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa taasi uma dul qaadan doono labada canna kuma cuni kartid ayuu yidhi abi axmed afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyn ee etoobiya jawar oo dhiirigeliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horraysa ayaa wuxuu ka laabtay maraykanka bishii agost ee sannadkii tegey bilo yar uun kadib markii abi axmed uu talada qabtay oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn etoobiya oo ay ka wada dhasheen labaduba abi axmed iyo jawar dhallinyaradaas oo isku magacooda waxaa afkooda lagu yidhaahdo doob oo xidhan funaanadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay jawar jawar iyo abii ha dhaco afhayeen u hadlay booliiska oo magaciisa la yidhaahdo jiilaani cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaada oo ku saabsan waxaa ka socday guriga jawar isagoo intaas ku daray in abiina aanu wax faallaha ka bixin abiy axmed ayaa bishan wuxuu ku guulaystay abaalgudka nabadda ee nobelka ee dadaaladiisa nabadka aslaaxinta colaadda muddada dheer u dhexaysa etoobiya iyo eritrea waxaana markii xukunka uu la wareegay bishii abril ee sannadkii tegey uu bilaabay soo bandhigidda isbeddello siyaasadeed iyo dhaqaale